ciidanka tababarku u soo gabagaboobay waa ilaa laba boqol oo askari oo ka mid noqonaya ciidamada booliiska maamulka koonfur galbeed mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed waxay sheegeen ciidankan inay ka howlgeli doonaan magaalada baydhabo iyo deegaanada ku dhowdhow madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo munaasabada ciidanka tababarka loogu xiraya khudbad ka jeediyey ayaa dowlada ingiriiska ugu mahadceliyey sida koonfur galbeed ay uga caawisay in loo tababaro ciidamo booliisa oo dhinaca ammaanka ka qayb qaata ciidamada booliiska oo ayagana tababarayaasha oo dadkaan tababaray aadaan ugu mahadcelinaynaa intaan hilmaanana humaana ma qabno uga tegin intii wax ka geysato oo dhan ilaahay hortiisa way geli doonaan annagana niyadaan ka haynaa ciidankana waxaan leenahay guulaysta shaqada laydinka baahan yahay inaad qabataan maalinta laga bilaabo laydinma nasinaayo waa ognahay in aayanta dhan laydin warsiinayo oo tababaro ku jirteen laakiin laga bilaabo maanta annaga waxaan isha qabnaa inaan magaalada kulay taliyihiina waa joogaa asigaa ka hadli doono annaga waxaan raadinaynaa ciidamo booliisa oo ku ileegeynay oo nabadda samayn jiray oo nabadda qofkii arko dhibaatoodo oo wii jiray booliiskaan ku sheega taliyo ku-xigeenka ciidamada booliiska dowladda federaalka mukhtaar xuseen afrax ayaa isna u hambaliyeeyey ciidanka tababarka uu soo gabagaboobay wuxuu sidoo kale taliy ku-xigeenka ciidamada booliiska dowladda federaalka sheegay ciidanka tababarka dhammaystay inay yihiin dad aqoon leh oo ka caagan balwadda maanta oo ah toddoba-iyo tobankii bishii koob iyo tobnaad laba kun shan iyo tobanka oo tababar loo xerayay laba boqol oo ah dafcaddii koowaad maamulka koonfur galbeed booliiska loo tababaraayay waa ku faraxsannahay maanta inaan kasoo qayb galna tababarkan waa maalin farxad leh waa maalin meeshaan ay taagan yihiin ciidan loogu talagalay in cadaaladda soomaaliya oo ceel kasta ku dhacday inay kasoo saaraan kuwii la rabay maantana xafladooda kasoo qayb galna waa ku faraxsannahay ciidanka maanta meeshaan taagan waxaan leeyahay dalkeenna waxaa baabiyey cadaalad darro cadaalad darrada kuwa la rabay inay ka saaraan waa adinka ciidankan waa ciidanka la raba inay cadaaladda soomaaliya soo celiyaan marka aad maqasho boliis boliis boliis marka la maqlo dadku waxay dareemayaan nabadgelyo waxaa la rabaa inaad aamintaan boliisnimada annaga hadafka aan leenahay iyo ujeeddada taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ay leeyihin waa in la ciidan booliiska soomaaliyeed oo aqoon leh oo cadaaladda soo celiyo oo tababarkooda oo noqdo mid joogto ah oo cadaaladda soomaaliya iyo horumarka iyo nabadgelyada boliis sameeya inaad noqotaanan rabnaa hadduu ilaahay idmo ciidamadan tababarka loo soo gabagabeeyey ayaa haddii ay si rasmiya uga howlgalaan magaalada baydhabo iyo deegaanada hoos yimaada waxay wax badan ka bedeli karaan xaaladaha amni darro ee mararka qaar ka jira magaalada baydhabo iyo deegaanada ku dhowdhow mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo